جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga landalus qodobada aad ku maqli doontaana warkeena subax waxaa ka mid ah in ka badan labaatan murtad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalla ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhaawacyada maleeshiyaadka eridada ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer ayaa la geeyey magaalada muqdisho sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka gaarka maamulka abiy axmed ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka oromiya maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagebeeyey xamle dacwi ah oo ka socotay wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad hadiyade kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka ku kala dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanka show ee wilaayadaas askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa rajo xumo ka muujiyey in dib loogu soo celiyo dhaqaalihii ay ku qaadan jireen duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa duura sharci ah usoo gebagebeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaas wilaayada islaamiga ee bay ayaa soo bandhigtay askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax axad ah taariikhduna ay tahay laba iyo labaatanka bisha rabiiculawal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan in ka badan labaatan murtad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalla ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay duqeeyeen saldhigga cadowga ee hiil weyne oo dhaca wadada u dhexeysa magaalooyinka muqdisho iyo balcad tirada hordhaca ah ee dhimashada murtadiinta waa laba murtad halka dhaawacuna uu yahay sideed kale dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibilaah oo ay wateen murtadiinta xilli uu marayay inta u dhexeysa siinka dheer iyo tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho dhimashada cadowga waa afar murtad dhaawacana waa lix kale oo uu ku jiro sarkaal taliyo urur ah oo lagu magacaabo axmed siyaad dhanka kale howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen tuulada waraaboole oo dhacda duleedka degmada afguuye ayaa waxaa lagu dilay maxamed nuur ibraahim oo ku magac dheeraa kuusow kaasoo ahaa sarkaal kaasoo ahaa sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee lagu soo tababaray dalka eritrea murtadkan ayaa sidoo kale waxaa laga furtay bustuulad uu ku hubeysnaa dhanka kale wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xirada kufaarta xabashida ethoobiya ee degmada diinsoor sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen xirada murtadiinta ceel hindi ee degmada aqansax dheere dhaawacyada maleeshiyaadkii ridada ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer ayaa la geeyey magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan
sida ay sheegtay kooxda ridada soomaaliya dhaawacyada maleeshiyaadka ridada ee ku dhaawacmay dagaalkii jamcihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada ceeldheer ayaa la geeyey isbitaalada magaalada muqdisho dhaawacyadan oo u badan kuwa garaab ah ayaa waxaa qayb ka ah saraakiil iyo askar ku dhaawacmay dagaalkii ceeldheer xubno ka tirsan ridada ayaa markii dhaawacyadan murtadiinta la geeyey muqdisho waxay ku booqdeen isbitaalada muqdisho dagaalkii xasmiinta ahaa ee mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyadii murtadiinta ee degmada ceeldheer ayaa lagu dilay lixdan iyo kow askari oo murtadiina halka lagu dhaawacay toddobaatan iyo laba kale murtadiinta dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxay isugu jireen askar iyo saraakiil kuwaasoo sawiradooda iyo magacyadooda laisla dhexmarayay baraha bulshada weerarkii ceeldheer wuxuu qayb ka noqonayaa weerarada xasminta ah ee mujaahidiinta ay ku beegsanayaan deegaanada iyo degmooyinka ay ku sugan yihiin cadowga alle mahadsanid abu xasaan sargaal sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka gaarka maamulka abiy axmed ayaa lagu dilay diigaan ka tirsan gobolka oromiya sida warbixinta warkaan uu ku sii anbaqaadayo nuur cali warsame warar soo baxaya ayaa sheegaya in sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka ammaanka ismaamulka oroomiya ee taabacsan maamulka abiy axmed lagu dilay deegaan ka tirsan ismaamulkaasi warbaahinta maxalliga ee ka howlgasha etoobiya ayaa shaacisay in la dilay taliyo sare oo ka tirsanaa booliska oroomiya kaasoo magaciisa lagu sheegay getajo bezu wargeeska burkena ayaa sheegay in la helay xogo tilmaamaya in sarkaalkan la dilay uu ahaa taliyaha ciidamada gaarka ah ee ismaamulka oroomiya waxay intaasi ku sii dartay warbixintu inaan si rasmi ah loo ogeyn goobta ay dhacdadu ka dhacday sidoo kale lama ogaa cidda dishay sarkaalka ismaamulka oroomiya oo maamulka laga dilay ma xaqiijin dhacdada ma nambeynin sidoo kale ma jirto koox si gaara dusha u saaratay dilka sarkaalkan sare ee ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee oroomiya ilwareedo ayaa xaqiijiyey in la baajiyey qabanqaabada aaska loo qorsheeyey in sarkaalkan loo sameeyo maalintii jimcaha dilkiisa ayaa lala xiriiray inuu salka ku hayo howlgallada ciidamada gaarka ah ee ismaamulkaasi ku qaadeen kooxaha hubaysan ee ka howlgala ismaamulkaasi sida jabhadda xoreynta shacabka oroomiya ee loo yaqaano o l a mahadsanid abushayba maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagebeeyey xamlo dacwi ah oo ka socotay wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose cabdiqani moxamed ayaa ka waramaya waxay ahayd munaasabad lagu soo gebagabaynayay dacwatu aryaaf ka socotay wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose taas oo muddo saddex bilood ah uu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka waday deegaanada iyo dhulka baadiyaha ah ee dhaca labadaasi wilaayo xafladda ayaa ka dhacday deegaanka waraha dhobley ee hoostaga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubbo iyo marti sharaf kale intaasi kadib waxaa madasha kelimad ka jeediyey sheekh axmed abu yuunis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wuxuuna sheegay in goobaha ragga ducaada tageen ay ka jirto baahi diineed si weynna loogu soo dhoweeyey dadaalkii aad samayseen ilaahayna idinka leecin ilahay baa idin weydiinaya subxaana wa tacaala saaad dareemaysaan ama la sheegayo meelaha dila tilmaamay ee la sheegay korof xeraydheh aadaydheh meelahaasaan loo sheegayo ilaa weel maarow ina waahigeeda waa dhul baadiye ah u baahan u ooman dadka in diinta iyo dacwada loo sheego waa meel aan la gaari karin oo miyiska ah oo aad dareemaysaan ilaahay baa ku maadsan markan dadkaas aad tilmaanteen si gaara waa in luxus u baahan meelaha haddaad tilmaanteen weel maarow oo aad sheegteen waa meel isku xirto baabuurta muqdisho oo ka imaato u socoto kismaayo ama haddana u socoto dhoobley ilaa afmudo u socoto waa musaafiriinta ilaa gudaha kenya u socdo waa bartii maraayeen ee khalqa kale oo aad u badan ay joogeen waxaa la yaab leh hadda markii walaalaha meesha ka soo dhaqaajinayeen oo dad qaarantay imaadeen bay leeyihiin maniga waxaan rabaa in loo joogo hawshan la wado oo lasii ziyaadiyo waa baahida ka jarto jazaakum allahu khayran markan waan idin leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khayr baan ilahay idin siiyo maanta waxa oo farxad oo aan idinkugu farxan ahayn oo aan sheegno ma jirto ilahayna waxa idin weydiinaya subxaana wa tacaala biasmaa'i ilxusnaa ilaahay subxaana wa tacaala acmaashiin iyo danihiin iyo hoolihiin ilahay in idin fududeeyo ilahay idin qabto ilaahay baa idin weydiinaya subxaana wa tacaala waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa markiisa ka hadlay munaasabadda wuxuuna bogaadiyey dadaalka ay bixiyeen ragga ducaadda ah ee dacwada gaarsiiyey dhulka miyiga ah ee labada wilaayo walaalayaal jazaakum allahu khayran ilaahay ajirkiina ha badiya dadaal fara badanaad bixiseen wakhti badanaad bixiseen saddex bilood waa wakhti aad u dheer oo ilaahay dartii loo bixiy haddii aad camalkan ilaahay dartii u niyeysataan oo ikhlaas uu idinka noqdo oo niyaddiinnu ay wanaagsan tahay innama alacmaalu biniyaad weeye waa waxaad berri xataa ilaahay ugu tawasuli kartaan markay caqabadii culays kugu yimaado aad dhihi karta ilaahayow saddexdii bilood oo adiga darta aan u baxay oon duurkaa ku jira jubbada hoose iyo jubbada dhex aan ku dhex lugeynaya maanta faraj ii fura mataqaana kurbadan iyo culayskan iga dulqaad waad dhihi kartaa qofka muslimkana sidiisaba asnadiisa inuu ku rito weeye kayd uu ilaahay subxaana wa tacaala berri ku weydiisan karo markay caqabad iyo culays uu ku yimaado waxaad ogaataan inta aad ku jirteen saddexdaa bilood dacwada iyo khayrka aad ku jirteen walaalihiina kale camalka idinkula jira jihaadka ragna waxay ku jireen sufuufta cadowgay la dagaalamayeen xabadiyay ku jireen marka jazaakum allahu khayran dacwada aad gudateeno ummaddeenna aad gaarsiiseen ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda ha idin siiyo annaguna abaal ayaan idinkaga haynaa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xamle dacwadeedka muddada saddexda bilood ka socotay wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaa iskudubaridkeeda iyo agaasinkeeda lahaa maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana allah fadligiisa ah in xamladan ay ka faa'iideysteen saddex iyo labaatan kun toddoba boqol soddon iyo saddex qof mahadsanid cabdiqani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad hadiida kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka ku kala dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanka shaw ee wilaayadaas cabdiraxiim sheekh cali ayaa sii ambaqaadayo hadiyaadkan oo isugu jira xoolo nool oo geel ah iyo buskud dhowr loor ah waxaa lagu wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furamaha hore ee wilaayada hiiraan haweenka wax ka barata macadka khadiija bintu khuweylad ee soo saara haweenka daaciyaadka ah fariciisa deegaanka show gaar ahaan dufcaddii labaad ee ka qalin jebisay macadkaas ayaa xoolo nool oo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku wareejiyey sheekh guuleed abunabhaan sidoo kale waaliga ayaa la wareegay hadiyaad ka kooban dhowr loor oo buskud ah oo geesiyada ribaadka ay ugu talagaleen haweenka ku dhaqan degmada ceelcali ee isla wilaayada hiiraan من ضلبة معهد خديجة بنت خويلد في محافظة شو لوراية إيران الإسلامية إلى أبطال الأمة وأنصار الملة أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي فضح الصليبيين والمرتدين جميعا ونحن على مكانتنا من الجهاد في سبيل الله جريا على سنة قدوتنا من الصحابية النبيات الصالحات إخواننا لم نزل على تأييدكم بكل ما نستطيع ونقدم إليكم اليوم أشكالا من النعم وستأتي إليكم اليوم هدايا متتابعة بإذن الله فدت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقت فيهم ظنوني فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون والجود بالنفس أقصى غاية الجود نجود بالمال والأنعام نحوهم إذ ذاك ما نستضيع ذا الجلال الودود annakoo ah gabdhaha gobolka hiiraan khaasatan degmada jallaqsi muxaafadada shaw gabdhaha icdaadu daaciyaad dafcadii labaad oo ugu soo gebagaboobay halkan waxay halkan ka wareejinaan ay walaalahooda ku wareejinaan geel ay ugu talagaleen walaalahood inay gaarsiiyaan waxayna ku wareejinaan walaayada ayaga inay gaarsiiyaan insha allah maanta alxamdulilaah nasri ayaan helnay ragaa ribaadka ugu jilbi xirmay oo dhiigooda huray habeen imaalin hurdada ugu soo jeeda ayaan xijaabka ku wadanaa ayaan wax ku barannay ilaahay cisi ha siiya sharaf allah ha siiya waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa kaga mahadceliyey haweenka kaalinka ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika isagoona ballanqaaday in hadiyaadkaasi uu gaarsiinayo ciidanka ribaadka ku jira ilahi baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala marka hore marka dambe gabdhaha mu'minaadka ah ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan guud ahaan oo goob walba iyo wakhti walba ee deeq ay ugu talagaleen walaalahood suquurta ku jira ee mujaahidiinta ah dhiibaya wareejinaya weliba iyadoo ah anwac kala duwan waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ee adduunyadiinna iyo aakhiradiinna intuba ha idiin barakeeyo camalkan jihaadka a qayb weyn ayaad ka tihiin waxa aan galabta u fadhinna waa wareejinta ay wareejinayaan geelaas gabdhaha fariiq yar oo ka tirsan muxaafadada jalalaqsi gaar ahaan deegaanka show gabdhaha ku nool ama markaska weyn ee meesha ku yaallo fariiqaas oo ah dufcadii labaad ee macadka khadiijata bintu khuwaylid gabdhihii dhiganayey oo hadda ka qalinjibiyey ayaa deeqdaa hadda galabta aan dhiibayno geel ah dhiibaya waa idinka wareejinaynaa waxaana gaarsiinaynaa jihada ugu tala gasheen waana idinkaga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiinna xasanaadka idinkugu daro meesha aad ka soo qaadeenna ee badiil fiican allah idiin geliyo ee kulligeenna khaatumadeenna ilaahay subxaanahu watacaala ha inoogu khatimo shahaade iyo khayr intaan keliya ma aha waxaad dhiibaysaan bilihii aan soo dhaafnay iyo maalmihii aan soo dhaafnay baad dhiibayseen haddaad dhiibaysaan deeqda hadda meesha taalload arkaysaan jawaanadaa safan buskudka ah waa dheefti qalalnayd oo loogu talagalay ragga suquurta ku jira deeqdaas hadda meesha taalla waxay ka timid markaska ku yaallo degmada ceel cali gabdhahaas walaalaha aan nahay ayaa laga soo raray oo halkan la keenay ayagaa diyaarshay ayagana waxay u socotaa goobtii loogu talagalay guud ahaan marka gabdhaha ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaad qayb ka tihiin camalka jihaadka oo socda meel fiicanna waad ugu aadan tihiin waa nisbadii aad lahaydeen ama qismadii aad ku lahaydeen camalkaas jihaadka oo qiimaha badan oo socda ilaahayna ha idin barakeeyo sidaan aad wax u wadaanna ikhlaas allah idinkiga dhigo annagana wixii aadna soo gaarsiisaan ama ammaanadii aad nagu sintaan inaan gaarsiina jihadii ay lahayd baa jidkeenna ah waana gaarsiinaynaa walaaluhuna waa idinka gaarsiinaynaa salaantiinna iyo farrimihiinna wan wanaagsan aad baan idinkugu mahad celinaynaa haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku tartamaya hadiyaadka kala duwan ee la gaarsiinaya geesiyaasha islaamka ee ribaadka kaga jira furimaha wilaayada islaamiga ee hiiraan mahadsanid cabdiraxiim askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku joogta soomaaliya ayaa rajo xumaa ka muujiyey in dib loo soo celiyo dhaqaalihii ay ku qaadan jireen duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya sida warbixintaasoo kusii ambaqaadayo cismaan axmed dhuugow ashaqul owsad oo ah wargeys fadhigiisu yahay dalka ingiriiska kuna soo baxa afka carabiga ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo rajaxumada haysata maalgelinta howlgalka saliibiga ah ee isbaysiga eusom xilli kufaarta afrikaantuna ay af labadii ka qayladhaaminayeen xaaladaha cakiran ee dulhoganaya calooshoodu shaqaystayaasha mactabudirirka ah ee loosoo wakiishay duulaanka soomaaliya waxa uu sheegay wargeysku in ay weli socoto qayladhaanta afrikaanta ee lagu dalbanayo maalgelinta howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga eusom xilli ay sii kordhayaan ayuu yidhi dagaalka ba-an ee mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayaan ciidamada huwanta ah ee ku sugan soomaaliya falanqeeya ku-xildheer arrimaha afrika oo la hadlay wargeyska asharqul awsad ayaa sheegay in xasradaha caalamiga ah ee dunida kusii xoogeystay ay sababeen in la dhimo taageerada dhinaca dhaqaale iyo midda farsamo ee laga heli jiray waxaa looga yiro beesha caalamka taasina ay uga sii dartay culaysyadii saarnaa ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta kuwaas oo xilligan wajahaya dagaallo hor leh oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku doonayaan in ay ku qabsadaan guud ahaan waddanka khamiistii lasoo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya gaalka lagu magacaabo musaliya mudafadi ayaa ka hadlay walaaca xooggan ee dowladda siliibiyadda ah ee kenya ay ka muujinayso dhaqaale la-aanta baahsan ee soo food saartay howlgalka ciidamada gaalada ee isbahaysiga ee yusom wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in amniga dowladda kenya uu si weyn ugu xiran yahay amniga soomaaliya taas oo sida uu carabaabay ka dhigan in awoodda ciidan ee dowladda kenya ay meesha ka bixi doonto haddii ay mujaahidiintu si dhammaystiran ugu takhallusaan kooxda riddada soomaaliya sidaasi darteed wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dowladda kenya ay sii wadi doonto ka qayb qaadashada duulaanka ee yusom wuxuuna walaac xoogan ka muujiyey halista ku gadaaman wakhti xaadirkan isaga oo ka shanqariyey in howlgalka uu xilligan wajahayo caqabado dhaqaale oo gaaray halkii ugu xumeeda abid soomarta kufaarta caalamka oo horeyba dhagaha ugu furaysatay qayladhaanta ka soo yeeraysa calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta ayuu wasiirka khaarijiga kenya ka muujiyey cabsi aad u xoogan isaga oo ugu baaqay waxa looga yeero beesha caalamka in ay bixiyaan taageero dhaqaale iyo mid militari oo joogto ah si ciidamada eusom ay awood ugu yeeshaan ayuu yidhi hoosu dhigidda caqabadaha amni ee ay kala kulmayaan mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana mas-uuliyadda dalka loogu wareejin lahaa maleeshiyada kooxda riddada soomaaliya baaqa wasiirka ayuu wargeysku xusay in uu yimid laba maalmood kadib markii madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu shir gudoomiyey shir goboleed ka dhacay dalka itoobiya gaar ahaan goobtii laga hirgelinayay biyoxireenka alnahda kaasoo lagaga arrinsanayay dhaqaale la-aanta haysata howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga gaalada ee yusom shirkan oo haba yaraate e wax natiijahoo la taaban karo oo kasoo baxay aanay jirin ayuu wargeysku carabaabay in xubnihii ka qaybgalay ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya gaal abiy axmed madaxweynaha jabuuti murtad ismaaciil cumar geelle madaxweynaha kenya gaal william ruuto iyo guddoomiyaha guddiga midooda afrika murtadka lagu magacaabo maxamuud cali yuusuf warbixintu waxay xustay in shirkan lagu gurfeeyey waxaa lagu sheegay iskaashiga gobolka ee dhinaca amniga iyo xasiloonnida iyadoo diiradda la saarayay taageerada howlgalka ee yusom waxaana la isla qaatay in lafdhabarta howlgalkani uu yahay helista maalgelin dhaqaale oo ku filan taasoo rajadeedu ay haadaan kasii laalaado islamarkaana quus laga muujiyey dalalkii bixin jiray dhaqaalahaasi cabdiwahaab barre jaamac oo ah falanqeeyo ku takhasusay arrimaha afrika oo uu soo xigtay wargeyska asharqul awsad ayaa rajaxumo ka muujiyey fursadaha lagu aqbali karo baaqyada afrikaanta ee maalgelinta howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee yusom wuxuuna yidhi beesha caalamku gaar ahaan qaramada midoobay midooda yurub iyo maraykanku waxay taariikh ahaan ciyaareen doorkii ugu weynaa ee maalgelinta howlgalka midooda afrika ee soomaaliya laakiin hadda waxaa jira daal maaliyadeed iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay sii socoshada howlgalkan oo ay muddadiisu aad u dheeraatay iyadoo aanan la helin natiijo wax ku ool ah islamarkaana ay jiraan culaysyo maaliyadeed oo caalami ah oo la xidhiira dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jira dunida iyo sidoo kale dagaalada ka holcaya ukrein iyo khaza falanqeeya jaamac ayuu wargeysku sheegay inuu aaminsan yahay in midooda afrika iyo dalalka kale ee qaybta ka ah howlgalka au som sida kenya uganda iyo etoobiya ay doonayaan in la kordhiyo taageerada dhaqaale balse caalamka xilligan u jihaystay sidii hoos loogu dhigi lahaa qarashaadka mas-uuliyadana loogu wareejin lahaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya haddii laga fursan waayo ayuu yidhi falanqeeyuhu aqbalaad laga helo beesha caalamka waxay noqon kartaa mid aad u xadidan oo shuruudaysan kuna koobnaata oo keliya taageerada farsamo sida tababarka maleeshiyaadka ridada qalabka iyo dhinaca sirdoonka qodobadan laftirkoodu ayuu falanqeeyuhu ka dhawaajiyey in beesha caalamku ay fulin doonto oo keliya haddii indhahoodu ay saaraan maleeshiyaad awood u leh inay la wareegi karaan amnigooda buuxin karaan goobaha ay banneeyaan ciidamada shisheeye islamarkaana lasoo afjaro khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex aloosan maamul goboleedyada iyo kooxda ridada soomaaliya wargeeska sharqul owsad waxa uu warbixintiisa ku xusay in geesiyada towxiidka ee bariga afrika ay sii xoojiyeen howlgalladooda ka dhankaha duulaanka siliibiga ah ee muddada ka badan shan iyo tobanka sano ka socda dalka soomaaliya wuxuuna tusaale u soo qaatay howlgalkii istishaadiga ahaa ee mid ka mid ah haliyada istishaadiyiinta uu magaalada muqdisho ka fuliyey taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii muxaram ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegneed sagaalka bishii toddobaad ee sanadkan laba kun labaatan iyo shan weerarka istishaadiga ah ayaa lagu beegsaday kulliyadda lagu tababaro ciidanka ee jaalasiyaad isagoo halkaasi ku weeraray saraakiil reer yurub ah oo halkaasi ku tababarayay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya inta la xaqiijiyey waxaa goobtaasi lagu dilay laba ka mid ah saraakiishii ciidamada reer yurub waxaana ku dhaawacmay afar sargaal kale oo iyagana u dhashay qaaradda yurub kuwaasoo dhaawacyo halis ah ay soo gaareen sidoo kale waxaa camaliyadaasi ku halaagsamay afar iyo toban saraakiil murtadiin ah halka koob iyo toban kale oo saraakiil ahna ay ku dhaawacmeen cabdiweli barre jaamac ayuu sidoo kale wargeysku xusay inuu aaminsan yahay in maalgelin la-aanta haysata howlgalkani ay ka dhigan tahay hoos u dhac ballaaran oo ku yimaada dhinaca tirada ciidanka dhaqaalahooda qalabkooda sahaydooda iyo weliba taageeradooda dhinaca cirka ah taasoo albaabada u furi karta dhabarjab baaxad leh oo ay la kulmaan ciidamada huwanta ah islamarkaana kor u qaadi doonta taqadumka baaxadda leh ee ay mujaahidiintu ka wadaan dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa duura sharci ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaas sida warbixintan mar kale uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan abuxasaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayada waxay dowraadkan inta badan ka socdaan deegaano hoostaga degmooyin ay ka mid yihiin waajid xudur iyo rabdhuure waxaana ka faa'iidaysanaya boqolaal dadweyne ah kuwaas oo ku nool deegaanada hoostaga degmooyinkaas gaar ahaan deegaanada miyiga waxayna dowraadkan yihiin kuwo taxano ah oo bulshada loogu akhrinayo kitaabo kala duwan oo sharci ah deegaanka warhinshiinle oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada rabdhoore ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu soo gebagabeeyey dowro socotay muddo laba iyo toban maalinna taasoo ay ka faa'iidaysteen in ka badan afartan iyo shan qof oo isugu jiray rag iyo dumar waxayna dowrada ku qaateen duruus kala duwan munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowradan oo ka dhacday deegaankaas waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada rabdhoore culumo waalidiin waxgarad iyo martisharaf kale culummadii ka hadashay munaasabadda kana qayb gashay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed garaar oo kelimad towciya ah goobta ka jeediyey ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan islaamnimadii oo sidii ah sidii nabiga liinku dhahale ah calayhi salaatu wasalaam qur-aankii oo liinku bedelna sidiitiise sunnadii rasuulka oo sidiitie yahana deertim alxamdu lilah ilaahay baan ka mahadiyaan ilaahay diintasina dhahal sii waana nin xifdi innaa nahnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun alla maaray qur-aankan ani hadejay waana ani ilaaliya lankii dhum usiila dhume maoshi qur-aanka ma dhumo diinta ma dhumaas marka diintama qaldamas lanka qaldama usiya qaldame diintama qaldamas diinta taamaa dhammaystiranta ilaahay baa dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina maalintii ilaahay arri yo ilaahay dhammaystiray markan lankii diinta gorada waayohe jaahilku nagad u siilayo marka booshii diinta dhammaystiranta marka adduunyana dadaa ka falanta aakhira dadaa ka falanta marka qaar ka mida waxgaradka deegaanka oo dhankooda lagu soo dhoweeyey mikrofoonka ayaa munaasabada kelimaadkan ka jeediyey mayna derdaaramaane walaalayaal kitaab walaalna iskasheenay diin ilaahayna na iskasheenay may buu ahaa ani kitaabkan diinkan sababtiis ilaahayna ka raaligeli waan janno ka galnaan iska koynan walaalayaal ilaahayna ogolaa diinkan unata intana ka akriysadaanan aduu waleyaa mayla faday walaalayaalow diinkan aduu shayna inti la faham habiibshayna nila baran aduu shayna inti la baran may basan dhanaa walaalayaalow adduunkan adduunyo la rogaa ma ah hatta lagu safar eh maadaama saasata yada ilaahay raalaniya adduunkan halku tabay walaalayaalow uno ilaahay kitaabshayn heli ana adduunkan halku tabay walaalayaalow uno kitaabkan helsheena walaalayaalow adduunkan hay ku tabay diinkan ehelkeenga nagde hoobna saasku ku tabnaan diinta ehelkeen nagdaas ilaahay roysna raadhahaasho ku helaana sunnadii rasuulkeenna qaadna salawaatullahi wasalaamu caleyh ikhwaani filaahi marka ummatan nabilaahi muhammad calayhi salaatu wasalaam ilaahay amaanay may ka amaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar hooba ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari liwaay agsi jeewala nagde namanba ilaahay subxaana watacaala may baray kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh marka nimankaasi may laku heli munkar ya laku heli bal hata facaluuh waaba suubiyan ilan ku reebon walwaay marka ummataasi oo nabilaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam nii sheegi khayr badnaantaas nii sheegi mayl faday khayrkiisugaa ininoo muugo marka kataaba dadling akri maalinga lasiinsheeni dadsin khaadima lasiinsheeni marka hafedheedasen eshar akriyaasen esharkaasa manaya lasiingalaay marka korkinga laka akriyaay dada ku faa'idaysidi marka mayl fade esharkaas inta liinka gundhudmana araar gureeda liingeliin ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa dhankooda soo bandhigay qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii laba-iyo tobanka ahayd ee dowladan ay u socotay لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولبن يموت كاري برواغ بدن ولو كسبنا مالن دنجيك ديغانك وحن شلك سبنا oo degmada rabduur ka tirsan kheer i barwaaga goobtan ha dareerti dooru goobtan ha dareerti haweenka odayaalka dhammaan aragday ku qiib galeen ilmagaas liin harooy jaray baar dheere liinka bahaayay meelo kale liinka wareegay geekanna lileya idooylika wareegow haaya lama gurig shay la galo haaya kutubkan kuwa akhriisoy kutubkana liin wada walhana marima e naima ilaahayna siiyu ani ka shukriino antana liinku ka herne ayniinkanana qoytan afka shaleedisannagan dowladan waxay qayb ka tahay dowraad taxana ah waxaana inta badan dadka ka faa'iidaysanaya ay u badan yihiin dad xoolo dhaqato ah iyo kuwa beeraleeya mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntiina wilaayadda islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo bashiir muxiidiin abu ayman waxay ahaayeen laba askari toobad keenayaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadaladirhirka isku magacaabay koonfur galbeed saacadihii lasoo dhaafay waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu ku soo bandhigay degmada boolofullaay taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa ibraahim xasan maxamuud wuxuu in muddo ka tirsanaa murtadiinta ku sugan degmada buurhakaba markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenahan waxa uu ka hadlay qaabka ugu biiray cadowga iyo habdhaqanka maleeshiyaad kirdada ee ku sugan degmada buurhakaba magacayga waa ibraahim xasan maxamuud walaal waxaan ka imaaday degmada buurhakabo haa degmada buurhakabo murtadiinta joogaan la shaqey jiray baa askariyan u ahay muddo dhalala joogaan la noolaay waa qaabdaradooda iyo waxooda markaan u adkaysi waayay inaa meesha diinna oolina qof soo qaldoomay ahay inaa walaayada iska soo dhiibaa go-aansaday waana kasoo tegey markayga hore isla meeshaan uga biiray buurhakabo haa cid isoo wacday malehn anoo lugaheyga anaa uga tegey buurhaka baan uga biiray waa qof ley qof oo wanaag meesha looga sheegay ahay markaan tegayna wanaag waa waay nigow horta nimanka ayaga ragga oo oo markaas ayaga la joogo askar ahaanta waa nimba si ayba ula dhaqmaan qof u qaas ahoo muddo la jooga iyo qof ku cusub isku si uma dhaqaan aniga nin oo ku cusubna waa ahay markaan tegayna meesha waxaa igu sameeyeen inaab guri oo istaaf lagaga dhigo gurigaas aniga aan waardiyey ninka guriga iska lahay waa ciidanka taliya camal u ahay gaari oo watay gaarigiisa tama raaci jirin banaanka lama aadi jirin meel lama aadi jirin mar allaale markay dhaqaaqaanbo kursi inta soo qaataa guriga iridiisa istaafku ahaa jiray gurigaan waardiyey jiray taa'ibka labaad ayaa lagu magacaabaa cabdulqaadir cabdi maxamed waxa uu muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada maamulka shaadalo diriirka isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan isla degmada buurhakaba waxa uu taa'ibkan dhankiisa uu ka hadlay qaabka ugu biray cadowga iyo waxyaabihii uu kusoo arkay isagoo ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii uu kaga soo tagay safka cadowga allah cabdigaadir abdiyowmad axmed degmada buurakaba buurakaba murtadiinta kusoo tagay mujaahidiinta isku soo dhiibay caduwahan jooga buulafulay si wanaaga laydhawaay anoo ah buuraka wata si wanaaga laydhawaay buulafulay roogo towbara wedkay magalan dagaalna wedkay magalan iyo layl rooga iska daba dareeray een waliyo kunoolaan isku nool waliyo amaha meeliyo jiifada jiifada jiri tababar laagis ibadkii magalan horta dadkaas een mayb waa dad gaalo hooseedow gaalo ka amargaadow markun lang muslung e intii mayb waa dad gaalo ka amargaado inti la jirmee aan markun fikiradaas fiiriyey maybay garle intii dadkun dad walaayayo diiganka dhagamaane gaalo hooseeda angainga faami markaan haskaga tabi intii aan haskaga tabo salaaday tukado may laaraay shaqada isku qabsado waalidiintay hooseed qorshigay horta maybwaa intiiaan iska nagdo tuuladii aan ku kooy seedo si wanaag ee salaaday isku tukado diintay iska dhakado beerwa iska falado fadaay aa iska shaqaysad fariin baaga maybaan ka diray horta dadkii wayoona fadaayano intii has dhiibano si sharafle diintanka dhagmaano salaadi onka tukadaan intias dhiiban rajeeye koyanoo meele n mujaahidiintanas dhiiban muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaa si aada u soo gaarayay firxadka maleeshiyaadka toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka gaalada kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyadii kale hore loo jeediyey mahadsanid abu ayman warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu